war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin dheeraad ah looga bixiyey dagaalo maanta ka dhacay gobolada shabeellooyinka kuwaasoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo sabti ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen degmada owdheegle ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiinta dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay weerarkii cagmarinta ahaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada owdhegle waxaana lagu yidhi dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen dhammaan degmada owdheegle oo ay ku jiraan goobaha istaraatiijiga ah sida buundada magaalada iyo saldhigyadii ay murtadiinta kaga sugnaayeen owdheegle khasaaraha cadowga ee dagaalka waa soddon iyo kow dhimasho ah oo ay ku jiraan saraakiishii hogaaminaysay murtadiinta la weeraray iyo soddon iyo lix dhaawac ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii jabay isagoo sii socda war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerar kamiina ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo gurmad ahaan u soo aaday degmada owdheegle waxaana lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay intii uu socday dagaalka owdheegle kamiin u dhigeen kolonyo murtadiin ah oo gurmud u ahaa cadowga xilli ay marayeen deegaanka lafoole waxaa halkaasi cadowga looga dilay saddex murtad waxaa laga dhaawacay afar kale iyadoona laga gubay gaari cabdibilo ah kamiin labaad oo galabta ka dhacay isla deegaanka lafoole waxaa cadowga looga gubay gaari beeba ah markan waxa uu war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo bandhigaya khasaaraha culus ee ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerar kale oo cagmarin ah oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka sumadaale oo hoostaga degmada cadalle dagaalka ayaa lagu qaaday ciidamo murtadiin ah oo dhowaan laga soo abaabulay magaalada muqdisho kuwaasoo gurmad u ahaa maleeshiyada riddada ee lagu jebiyey lagalana wareegay deegaano badan oo ku yaala bariga wilaayada shabeellaha dhexe tirada aan sida rasmiga u xaqiijinay ee cadowga looga dilay dagaalkaasi waa laba iyo labaatan askari oo dhimasho ah kuwaas oo toban ka mid ay cadowgu meydadkooda goobta dagaalka uga carareen iyo afartan iyo saddex dhaawac ah oo ay u qaadeen dhanka deegaanka xaaji cali oo toddoba kilomitir u jira deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee sumadaale mujaahidiinta ayaana khaniimaystay hub iyo saanad ay cadowga uga carareen goobta dagaalka ayaa lasii raaciyey bayaanka dagaal lagu jebiyey ciidanka bangaraafta ee uu maraykanku tababartay oo isna ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee shabeellaha dhexe ayaa lagu soo hadal qaaday war-saxaafadeedka waxaana lagu yidhi isla wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe dagaal lagu jebiyey ciidamada riddada ayaa ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee hoostaga degmada cadalle cadowga ay mujaahidiintu halkaasi kula dagaalameen ayaa ahaa calooshoodu shaqaystayaasha murtadiinta ee uu maraykanku ku shaqaysto waxaana hawada ka taageerayay diyaaradaha saliibiyiinta khasaaraha la gaarsiiyey waa toddoba askari oo dhimasho ah afar dhaawac ah iyo gaari cabdibile oo qoradhashii ka ah saaran yahay oo laga khaniimaystay hoggaanka milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey howlgallada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobollada shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo hiiraan waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay lagu yidhi taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadib wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geysiyada towxiidka ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga haystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa iyo geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu lilah fain intahaw falaa cudwaana ila cala الظالمين